waan idiin mahadcelinayaa bahal saxaafadda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan rabaa in anigoo ku hadlaya magaca dowladda in aan idiin tebiyo statementii ama warbixinta dowladda ee ku wajahan wixii maanta dhacay waxaan rabaa marka hore inaan idiin sheego waxaan ka mid ahaa safarkii wafdigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku aaday waddanka maraykanka ayaan ka mid ahaa wasiiradii la socday safarkaasna uu ku dhammaaday guul aan la soo koobi karin oo labaiyo labaatan sano ka maqnayd xukuumadda soomaaliya waa aqoonsigii la aqoonsaday soomaaliya labaiyo labaatan sano kabacdi waxaana loo soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa si qeyr caadi ah taas marka tilmaan bay u ahayd soomaaliya inay tahay waa cusub oo u baryey ayay ahayd waxaa markaa aad qiyaasi kartaan markii la yidhahdo aqoonsi wixii ka dambeeya ama saaxiibada badan ee duwalka ku xiga ama hay-adaha caalamiga ah green light marka la siiyo ama nalka cagaaran la siiyo ee white houseka inay tahay waxa ku xigaa dowlad bilateralah dowlad muxuaha heshiisyada toos u geli karta dowlad amaax qaadan karta dowlad cafis raadsan karta dowlad stagekii ama ay ku lahayd booskii ay ku lahayd memberkii ay ku lahayd dunida toos kursigeeda u yaalo xurmadeedana ay tahay tam taa markaa runtii intii soomaaliya ee damiir leh ee dhiig leh meel kastoo ay joogaan way farx gelisay wixii cadow ahaana way ka nexisay meel kastoo joogo waxay ka soo horjeeda midnimada soomaalida aad bay u dhibtay taa waxaan rabaa marka inaan idiin sheego shacab ahaan waxaan kaloo u mahad celinayaa ciidanka qalabka sida ee xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii maantito muujiyey guul ay ku dhiciseeyeen oo ku fashiliyeen nin naflacaari ahaa oo ururada argagixisada ahaa oo isku dayey inuu soo gaaro madaxtooyada xafiiska madaxtooyada isku dayey inuu soo galo comboundkeeda uu toogtay askari geesi kadibna isqarxiyey waxaa ku dhintay hal askari iyo argagixisada laftiga ninkii ahaa oo ismidaamta ahaa saddex askarina way ku dhaawacantay waan ogahay meelaha kale in ay akhbaaro kala duwan sheegeen laakiin warkaan ii sheegaya ayaa ah war official ah waxaa uu cambaareeyey prime ministerku ninkaas argagixisada ah ee sidoo naflacaariga ee foshihon isugu dayey in uu muxuu ahaay soo galo madaxtooyada oo u dhimo xukuumadda iyo ciidankeeda inuu shacabkeeda waxgaarsiiyo waayo ninkii xukuumadda waxgaarsiiyey nink shacabka meel kastoo joogo wuxuu waxgaarsiiyey ummadda oo dhan waa dad ka naxsan horumarka la gaaray ka naxsan waxay ka mid tahay waan joognaa weli waa noolahay laakiin waxaynu ka dhergsannahay ognahay in ay tahay al-shabaab khatimkoodii ama dhammaankoodii ay tahay dunidan ay u soo jeesatay soomaaliya keliya ma aheen meel kastoo ay joogto sida maali iyo meel walba inay la dagaalanto argagixisada ay heshiis ku tahay waxaan rabaa inaan idiin sheego argagixisada waxaa isku haynaa dowladdii annagu dowladnimaan rabnaa iyo waxaan rabnaa wilaayaad baan rabnaa annagoo xukuumad xad leh oo xadkeeda la yaqaan oo viisa lagu soo galo iyadoona dunida kale viisa u qaadata ayaa nahay laakiin meel la wada leeyahay maaha soomaaliya xajka ugu dhow oo viisa loo qaata waa inaynu xaqiiqada isu sheegnaa marka wilaayo ma noqonayso soomaaliyana go-aan bay gaadhay shacabkeeduna go-aan buu gaadhay inuu waddankiisa soo ceshado moraalkiisuna waa hay marka ciddii ka nahelhayd nafta hawada taasaan rabaa inaan idiin sheego prime ministerku wuxuu ka tacsiyeeyey oo kale qoyskii iyo ehladii oo askarigaas ka geeriyooday askarta kale ka dhaawacantay qalbiganagaa la jira waxaanan ku dadaalaynaa kuwa nool in aanu muxuu ahaay caafimaadka ugu habboon aan samayno haddii ay loo baahana dibadda aan u qaadno ayaan diyaar u nahay xukuumad ahaan waxaan rabaa inaan shacabka mar kale u sheego siddeed iyo tobankii bilood horumarkii aan samaynaynay eed ogtihiin gobolkii ugu dambeeyey gobollada naga maqan jowhar buu ahaa caasimadahan ka hadlaya in laga horeeyey beliya bar ka hor in aan hore uga soconayn dib u soconayn waxaan rabaa shacabka inuu dareemo wanaaggii afarta bilood ay xukuumaddu jirto madaxweynuhu afar bilood bu jira annaguna laba bilood iyo waxaan joognaa asbuuc dadaalkiis aan qabanay oo dowladdaanu qabatay awgeed uu ahaa aqoonsiga markaan white houseka madaxweyne obama u fadhiisanay guushaas la taaban karo ay ka mid yihiin lixdankii checkpoint ee laga wareejiyey endhi ku daadan een laaluush lagu bixinin ay ka mid tahay balaanka aan ka leenahay inaan wax dharsita oo dareessita oo ciidan qalabkiisa aan ka saarno magaalada muqdisho oo xeryaha adogtiin wax yar inay ka hadheen ee dhammaystirkooda la geeyo ninka ciidanka ah meeshaas howlgal keliya uu ku yimaado magaalada nabaddiidka oo maalin walba xaafad lagu duulo oo taqaanaa indhiina ku aragteen idinku miidiya utihiin in la keeno maalin walba degme lagu duulay oo lasoo qufo meel ay wax ku hasaysanayeen iyo horumarka kale ee ka gaarna wacyigelinta shacabka in ay soomaaliya tahay federalism inay soomaaliya tahay dad dastuur u hoggaansan inay tahay dad xora oo freedom of speech ama ruuxu wuxuu rabana uu ka hadli karo wuxuu rabana uu qori karo inoogu taallo dastuurka intaas horumarka ah ee dunidii maanta meel walboon joogno casuumaadii madaxweyneha ad ogtahin inuu fariisan leeyahay oo qolo walba u yeerayso oo muxuu ahaayey ay qolo walba u riyaaqsan tahay horumarka soomaaliya la sameeyo oo qolo walba jecesha in la kulanto xukuumadda soomaaliya prime ministerka intaasoo casuumaad baa u taalla speaker of the house jawaari intaasoo casuumaad baa u taalla idinkaan idin sheegayaa scheduleki waa saas isku ah waxaana saa ka dhigay niyadda loo hayo dowladdan iyo wanaagga loo hayo ay ka dhab tahay musuq maasuqa inay la dagaalamayso waad ogtiin governor cusub baa loo sameeyey central bank oo nala socday istanbul baa lagu siiyey wareegtadiisa markuu madaxweynuhu siinaya aan la joogo istanbul turki nairobi naga raacay uu nala jiray shirkii oo dhan maantana wuu jooga xamar waxay ka mid tahay sida ay u doonayso dowladdan amoga dhab tahay in ay hubiso shilinku ciddii loogu talagalay inuu gaaro inay tuso dunida in wax lagu aamini karo inay tusto dunida in aynan sidii hore ahayn dhaqankii hore ogsan jireen sidaasay noqotay aaminaada lagu aaminay sidaasay noqotay in capital hillka intaasoo congress ay timaadon soo dhaweyso sidaasay ahayd inaad obama oon schedule aysa jirin inauguration la socotaan dabaaldegiisii kusoo noqosho labaad inuu la siiyo intaasoo time ah sidaasay ahayd state department una in lasugu yeero saxaafadii adduunka oo dhan oo muxuu ah halkaas statement lagu aqriyo waxaan rabaa inaad fahamtaan guul idiin soo hoytay inay tahay hore loo socdo nabaddiidka laga dagaalamo nin xunna ma laha ehed intaasaan rabaa inaan ku khatimo aadna waad mahadsantiin asalaamu calaykum waxaan qaadanayaa laba su-aalo yes ninka isqarxiya waxaa la sheegay inuu yahay ninka ka sarxiya dhamada dowladda gaar ahaan nabad sugidda dhawaana uu kasoo goostay al-shabaab maxaa ka jira wararkaasi qaraxas oon jiraa dad shacaba ku geeso maya ninkaas haa waxaa qoran statementiga oo qaabka dowladda waa taqaanaa ilaa recordkii ruuxa la keeno profilkiisii ama waxaa loo yaqaano inta uu ku jiray nabad sugidda maalintii uu galay ilaa maantii uu laga eriyey waxaa la rabaa in la keeno oo markaa statement saxa aan idiin sheegno oo waxay ku jirtaa waxyaalaha la wadiistay ha way jirtaa arrintaasu laakiin wax shacaba oo ku dhintay ma jiraan
sheegtay in dowladdu ay ku tallaabsatay horumar ballaaran oo uu ka mid yahay inaad xaqiijiseen ammaanka goobo fara badan oo ka mida gudaha dalka oo caasimadu ay qayb ka tahay haddana afaafkii hore ee madaxtooyada waxaa ka dhacay qarar muxuu yahay marka horumarka aad ku faanaysaa midda kale aa inaad raacsado waxaa wararka hadda ay sheegayaan in shaksiga isqadxiya uu ka tirsanaa ciidanka dowladda bal waxyaabaha ku kalifay inuu isqadxiya askari ka tirsan ciidanka dowladda isna markaa su-aal fiican weeye mid horta ruuxa isku qarxiya magaalada dhexdeeda iyo madaxtooyada waxaa u dhexeeya compoundkaas waardiyuhu joogo ciidanka nagu aleerta weeye waana midii keentay isagoon suunka goynays xiranin in la toogto hase yeeshee waa waxaan raadinayno malihin perfect baa tihiin malihin meeshaad rabteen baa taagantihiin laakiin ma uusan soo gaarin madaxtooyada waad ogtihiin meeshaasu waxa weeye waa ilinkii madaxtooyada shacab wuu maraa dariiqa waa taqaanaa horumarinta aanu ku jirno inaanu sii habayno nabadgelyada sii adkeynay ka mid tahay laakiin uma suuroobin waxa uu doonayey inuu gudaha u soo galo madaxtooyada ma ayna u suuroobin midda ah inuu ciidan ka tirsanaa waatan hadda ka jawaabayey ciidanka nabad sugida ayuu ka tirsanaa sida hadda ay qorayso laakiin waxaan rabnaa inaanu soo xaqiijinno siduu ku galay sida uu muxuu ahay lagu faayargareeyey ninka waa shaqada waa laga eriyey inuu caafimaadkiisu taam ahaa teeda kale shaksi kasta ciidankaa foojigan haddaan loo baxsan lahayn ayaa isku dayi kara inuu isqarxiyo oo naftis haligo laakiin annaga waxaa noo suurta gashay inuusan soo dhaafin meeshii uu rabay inaysan u suurabin uu dhicisoobay mishinkaas isku dayigiisa ahaa gudaha madaxtooyada ama xafiiska prime ministerka ama meel kashiisa in loo socday laakiin ma soo gaarin compoundka taa horta taa ula soco waxaan rabaa inaan idiin sheego kale al-shabaab markii ay ay runtii lumisay kalsoonidii ama ciidan ahaan ay challengegii lumisay in iska iska difaacdo xukuumaddan waxay maanta u gudubtay waad la socotaan dhulkaynise kale waxaan u digaynaa magaalooyinka soomaaliyeed ee muhiimka ah oo aan xog ku haynaa inay wadaadeen hargeysaa ka mid a garawaa ka mid a markaa ka mid a baydhabaa ka mid a kismaayo ka mid a waayo waxa weeye jiritaanka naga weli wuu jiraa wey laakiin qofka horumarkiisa idinku waa dareemi karta horumar inayna samaynaynin lixdii bilood oo u dambeysay inaanu hore u soconnay waana sii soconaynaa marka kalsooni baan rabnaa shacabka inaan mar kala gelino sida habeen walba habeennimadii loo aado makhaayadaha sida habeen walba ganacsiga uga furan yahay magaalada dhexdeeda in aad la socotaan inuu yahay horumarka la taaban karo kaasaan anagu hiigsanaynaa laakiin qof suusaada ordaya oo weliba askarigii geesiga ahaa allah u naxariistee kii toogtay weeye ka uu la tegay naftiisa haliga kaasaan raba inaan kuu sheego ee cid kale annaga nagama dhiman waa mahadsantihiin intaasay noogu ekaanaysa